munaasabada daafurka ololo talaalka dabeelaya wey baa ku qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland agaasimaha waaxda caafimaadka madaxa guud ee wasaaradda iskuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada kismaayo iyo madaxa wacyigelinta degmada kismaayo dhammaan shaqaalo shalduwan ee ku qeyb qaada doona talaalka dabeela ankooreen madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ee degmada kismaayo hodan muuse iyo madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka ee jubbaland isaaq bashiir caliiya weliba si wadajarayo uunku hadalana daafurka ololo talaalka cudurka dabeela nimi daafurka talaalka dabaysha ee n o b v oo ah qeyb cusub oo hadda lagu soo kordhiyo talaalada oo waxaana la siin doonaa caruurta ka yar shanta sano waxaana ka shaqeyn doona dad loo xirfadlayaal loo tababaray oo xaafadaha magaalada kismaayo shanta xaafadood iyo lixda xaafadoodba ka shaqeyn doona haddii ilaa yiraahdo waxaa uu fursadda oga faa'iidaysanayaa in ay laba beri oo kasii horeysana gogol xaar oo ku jiraan tiimka ay wacyigelin sii wadeen talaalkana isa beri la shaqeyn doonaan talaalayaasha oo laga talaali doono caruur dhammaan caruur kasta oo shan sano ka yar ee ku nool magaalada kismaayo talaalkaas oo ka socda soomaaliya oo dhan khaasatan jubbaland ka socda haatanna uu kasii laga bilaabayo beri haddii aladma kismaayo marka hooyo walba iyo aabo walba waxaan ku wargelinaynaa in xaafadda lagu keenaya talaalka guryahooda oo ayna keeni doonaan talaalka timo tababaran haddii alla yidhaahdo waxay magaalada kismaayo ka dahafurtay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ololaha talaalka ka hortaga cudurka dabeesha ka oo laga bilaabayo dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland talaalka wuxuu socon doonaa muddo shan maalin ah waxaana la siin doonaa caruurta ka yarda-ada shanta sano nuuca talaalka waa nuuca talaalka waa talaalka afku dhibcinta ee la siiyo caruurta ka yardaada shanta sano ee labada dhibcood ah insha allahu tacala talaalka wuxuu socon doonaa muddo kooban waxaan bulshadan u baaqayaa inay ka faa'iidaystaan caruurtoodana ay hubiyaan in talaalka la siiyo waxaan leenahay waalidiinta caruurta bannaanka usoo saara si una fududeeya shaqaalaha u carbisan talaal bixinta ee wasaaradda caafimaadka dowlad gobolka jubbaland soo dirtay inay talaalka idin soo gaarsiiyaan waa mahadsantihiin dhanka dambeyntii xuseen macalin cali agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland oo uusase rasmayan daafuri ololo talaalka dabeela oo guud ahaanba lagu bilaabo doono deegaanada jubbaland islamarkaasna uusa dareeri doono muddo shan maalimoode iyo weliba uusa agaasimaha kala dardaarmay xirfadayaalka caafimaadka ee fuliyo doona shaqadun baahada leh in yoose hagarlaan ayoonka adeegan bulshadiyo
wuxuuna talaalka dabeesha ka soconaya dhammaan degmooyinka guud dowlad goboleedka jubbaland waxaana samaynayo tiim u tababaran oo loo tababaray inay talaalkan gaarsiiyaan bulshada waxaana looga talagela talaalkan inay qaataan caruurta ka yar da-dooda shanta sano wuxuuna soconayaa muddo shan maalin ah waxaan bulshada waan ku wacyigelinayaa inay talaalaan caruurta ay da-dooda ka yar tahay shanta sano waayo talaalkan wuxuu muhiim u yahay inuu caruurta ka ilaaliyo booliyada oo ilmaha naafayso oo mustaqbalkana noloshiisa saamayso oo uu ku noqdo curyaan marka si taa looga hortago waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay caruurta ka yar da-da shanta sano oo ay talaalka siiyaan